wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti mudane maxamed cali xumed oo ay ka mid yihiin mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalkaasi ee maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey garoonka aadan cadde dhagiisa gudoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya rofeor maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaano ka tirsan labada aqal wasiiro taliyaha ciidamada amisom jenaraal cusmaan nuur subagle iyo mas-uuliyiin kale gudoomiye jawaari oo saxaafada kula hadlay eerboorka muqdisho kadib kulan dhex maray labada gudoomiye ayaa sheegay in labada dhinac ay isku afgarteen waxyaabihii ay ka wada hadleen wuxuuna uga mahad celiyey wafdiga booqashada ay ku yimaadeen muqdisho mudane gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsana kusoo dhawow dalkaaga aad baan magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyeed iyo magaca magaciisii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan kugu soo dhawaynayaa dalkaaga kudhihi maayo dalkaaga labaad waxaan kugu soo dhawaynayaa dalkaaga ahlan wasahlan dhammaan xildhibaanada xildhibaanada golaha wakiilada qaranka jabuuti qalbi furan gacmo furan kusoo dhawaada dalkiinaad timaadeen walaalihiina u timaadeen haismartiyenina ahlan wasahlan wa marxaban soo dhawaada gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti mudane maxamed cali xumed ayaa sheegay in muqdisho ay u yimaadeen si ay u soo eegaan horumarka ay gaartay dowladda federaalk ee soomaaliya una muujiyaan taageerada ay jabuuti u hayso dowladda au nom donc des, des parlementaires, au nom de la population de la République de Djibouti et à mon nom personnel.
wafdiga jabuuti iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa sidoo kale ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada baarlamaan iyo sidii dowladda jabuuti ay uga qayb qaadan lahayd mashaariicda horumarineed iyo dibudhiska ciidamada soomaaliya waa markii ugu horeysay oo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka jabuuti uu soo gaara magaalada muqdisho tan iyo intii xilkan loo doortay waxaana jabuuti ay ka mid tahay dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka ciidamada midooda afrika ee ku sugan dalka soomaaliya saynab abuukar maxamed v o a muqdisho